بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha mucaaradka suuriya oo horumar ka samaynaya furimaha dagaalka ee gobolka xamaa dagaalla culus oo laga soo sheegayo halkaasi iyo tobanaan ka tirsan saraakiisha maliishaadka al asad oo ku go'ay dagaaladii afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafo dhacay maxay tahay kooxda shaahiin ee qabsataya canaawinta warbaahinta caalamka door intay la eg ayay diyaaradaha dooraniska ay soo saaraan ku leeyihiin dagaallada ka soo cusboonaaday suuriya yaase gacan ka siinaya mucaaradka soo saaristooda maxayse ka dhigan tahay adeegsiga mucaaradka ee doronisyadan waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaallada suuriya tram oo ku hanjabay inay dhici doonaan dhacdooyin isbeddel ku keenaya mandiqada bariga dhexe haddii la sii dayn waayo maxaabiista yuhuudda ah ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaawamada filistiin madaxweynaha dowladda maraykanka oo markii ugu horraysay booqasho ku tegay qaaradda afrika xilli muddooyinkii dambe ay sii yaraanaysay awoodda reer galbeedka ee qaaradda boqolaal ka tirsan ciidanka yukrain oo isaga baxay furimaha dagaalka iyo xukuumadda kiyef oo wajahaysa nuqsaan xagga ciidanka ah qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa gobolka xamaa ee dhaca bartamaha waddanka suuriya waxaa ka socda dagaallo aad u xogan kadib markii halkaas ay gaareen howlgallada ay wadaan kooxaha mucaaradka ay ugu magacdareen radcul cudwaan isla markaana ay kula soo wareegeen magaalooyin iyo deegaanno badan oo ka tirsan gobollada idlib iyo xalab wararkii ugu dambeeye waxa ay sheegayaan in dagaalada ugu culus ay xilligan ka socdaan hareeraha magaalada xamaa maleeshiyaadka al ashad oo aan ku soo dagaalamin xalab iyo idlib ayaana halkaasi ka qotay dhufaysi adag waxaana sawiro iyo muuqaallo lagu faafiyey mareegaha internetka ay muujinayeen tobaneeyo ka tirsan maliishaadka nusayriga ah oo furimaha dagaalka lagu dilay deegaanadii saacadihii lasoo dhaafay xoogaga kacdoonwadayaasha ay gacanta ku dhigeen waxaa ka mid ah baabudaqah atanwiinah alxuwaysar ashariicah faanulwusda abusayf halka sidoo kale kooxaha mucaaradka ay gacanta ku dhigeen magaalada suuraan ee dhacda waqooyiga gobolka xamaa saraakiisha hogaaminaysa howlgalka radcul cudwaan oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in ciidankooda jihooyin kala duwan ay kaga sii taqadumayaan magaalada xamaa ee bartamaha waddanka dhacda dhanka kale maliishaadka alxashdu shiici ee ka dhisan waddanka ciraaq ayaa beeniyey in furimaha dagaalka ee suuriya ay u soo direen ciidan xilli saacadihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in maliishaad shiico ah oo ka yimid dhanka ciraaq ay u soo gurmadeen bashaar al asad dowladda iiraan ayaa dhankeeda waxay wajahaysaa qalqal xoogan iyadoo ka cabsi qabta inuu burburo nidaamka al asad afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayuuna madaxweynaha iiraan mascuud basashkiyaan wuxuu qadka teleefonka uu kula hadlay bashaar al asad iyo sidoo kale madaxweynaha ruushka faladimir putin basashkiyaan ayaa ka deeriyey xaaladaha ka taagan suuriya isagoo dowladaha reer galbeedka ku eedeeyey inay qayb ka yihiin isbeddelladan ka socda suuriya isla markaana looga hortago wuxuu ku sheegay faragelin uu wado maraykanka dhanka kale madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo saacadihii lasoo dhaafay hadlaya ayaa sheegay inay isha ku hayaan xaaladaha ka taagan waddanka suuriya isagoo intaa ku daray in keliya ay ku dadaalayaan inaysan waxba soo gaarin amniga qarankooda sida uu hadalka u dhigay erdogan wuxuu intaa ku daray in xiisadda suuriya keliya lagu xallin karo wadahadal isagoo intaa raaciyay in laga maarmaan ay tahay in shacabka reer suuriya la ajiibo baaqyadooda
كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag isla arrimaha suuriya ayaan weli ku guda jirnaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinnada caalamka aad u qabsaday koox loogu yeero shaahiin oo door muhiim ah ka qaadanaysa dagaalada ka socda waddanka suuriya kooxdan ayaa qaabilsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn haddaba inta aanan u gudagelin waxqabadka kooxdaasi maxaan ka naqaanaa shaahiin waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen cabdulfataax abuu muxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb ee guutada shaahiin waxay ka mid tahay ee kooxaha ku bahoobay isbahaysiga mucaaradka ee samaystay khurfatul camaliyaat almushtarika oo ay ugu magac dareen fatxul mubiin ee kooxdan waxay noqotay kelimadda sirta ah ee isbeddelka degdega ah ee ay ku tallaabsanayaan kooxaha mucaaradka ee dalka suuriya oo dhowaanahan la wareegayay inta badan ee gobollada waqooyiga ee dalka suuriya ee kooxdan shahayn ayaa canaawiinta warbaahinta iyo shaashadaha caalamka qabsatay waxayna noqotay koox saameyn ku leh dagaalada ka soo cusboonaaday dalka suuriya arrintan waxay ka dambeysay ka gadaal markii kooxdan ay ku tallaabsatay guulo dagaal iyo horumarro wax ku ool ah horumaradanna waxay ku yimaadeen adeegsiga badan ee kooxdan ay adeegsanayso tiknolojiyadda dagaalka casriga ah gaar ahaan ee dhanka dronisyada oo ay iyadu ku cambaxday ee guutadan shaahayn iyadoo waxayba u xil saaran tahay oo keliya arrimaha daronisyada ee waana garab ku takhasusay adeegsiga iyo soo saaridda iyo dib u habaynta iyo dib u casriyeynta ee daronisyada ee awlowiyaadka kooxdanna suhebow waa inay soo saartaa daronisyo casri ah oo wax ka beddelaya ee mucadalada dagaalka waxayna hadda ku soo dagaal galeen ee daronisyo la loodin waayey oo ay soo qaban waayeen raadarada casriga ah ee dowladda ruushku ay ku qalabaysay ee nidaamka calowiga ee dhigicabka ah ee bashar al asad toddobiyo labaatankii bishiina dhaaftay ee noofembar oo lagu dhawaaqay howlgalka radul cudwaan wuxuu caalamku la fajacay ee dhakafaarna ay ku noqotay sida maleeshiyaadka nidaamka iyo shiicada kale ee barbar socotaba loogu xasuuqayo ee daronisyada oo laga soo buuxinayo walxaha qarxa oo tarabtarab u leynaya cadowga in muddo ah oo lagu wareersanaa cidda sida gaarka ah u adeegsanaysa ee daronisyadan ayaa markii dambe waxaa mas-uuliyaddooda sheegtay ee kooxdan shaahayn taasoo kooxdu ka dhigtay mid caan ah oo warbaahintii caalamiga ahayd iyo barihii bulshada ee si gaar ah looga hadalhayo tani waxay ka dhigan tahay isbeddel uu ku yimid xeeladaha dagaalka ay adeegsanayaan ee mucaaradka hubaysan ee dalka suuriya ee daronisyada ay kooxdani adeegsanayso suhebow waxay isugu jiraan ee dhowr nooc waxaana ka mid ah kuwa rasdi oo keliya ah loo adeegsanayo oo dhanka sahanka qaabilsan oo soo calaamadaynaya saldhigyada cadowga halka ay yaalaan gaadiidka gaashaaman iyo sidoo kale raadarada cadowga kadibna waxaa loo dirayaa ee daronisyo kale oo soo burburinaya ee waxay soo sahmiyeen kuwii hore waa hagaag in cabdifataax waxaa nooga warantaa doorka daronisyada ay ku leeyihiin dagaalada hadda socda kooxdan ma keligeed ayaa soo saarta mise waxaa jira dhinacyo dibadda ah oo ka saacida aad baad u mahadsan tahay mar kale walaalka suhayb ee warbixinno dhowr ah oo laga qoray dagaalada ka soo cusboonaaday dalka suuriya ee waxay dhammaantood isku raaceen in kooxda shaahayn ay adeegsanayso daronisyo kala duwan oo midba shaqo gaar ah qabanaysa qaarkood waa kuwo iska yaryar oo gacanta laga turo kuwaasna waxay u badan yihiin ee kuwa rasdiga ee sahminta qaabilsan qaarna waa kuwo aad u waaweyn oo manasaad laga tuuro qaarkood waa ismidaamin oo waxaa lagu qarxiyaa isku imaatinada ciidanka gaadiidka gaashaaman diyaaradaha miigaga ee manasaadka sawaariikhda iyo difaaca jawiga iyo wixii la mid ah ee qaarkood darooniisyadan waxay wadaan bambooyin iyo rasaas fudud oo ay ku beegsanayaan askarta ee fentariga ah ee lugeynaya qaarkoodna waxaa ku rakiban gantaallo culus oo lagu burburinayo saldhigyada cadowga dhismayaasha waaweyn iyo sidoo kale dhufaysyada adag ee shubka ka samaysan ee ay ku gabadaan ee maleeshiyaadka nidaamka calowiga ah iyo kuwa kale ee iiraan ay u soo dirtay dalka suuriya dhammaan arrimahan aan sheegayno kooxdu waxay ka soo saartay muuqaallo itus oo itaabsii ah arrimahaas oo si argagax geliyey maleeshiyaadka nidaamka oo markii lasoo weerarana ku qasbaya inay lugta furaan oo ay dhabarka jeediyaan ilaa iyo hadda lama oga suhebow oo waa lagu jahwareersan yahay halka ay kooxdani ka soo iibsanayso agabyada casriga ah ee ay u baahan yihiin si ay u soo saaraan daroonisyadani casriga ah xokayaha guud ee waxaa loogu yeero hay-adda xuquuqul insaanka ee suuriya ninka lagu magacaabo ee raami cabdalla wuxuu isagu aaminsan yahay islamar ahaantan uu in badan sheegay in khubaro ka yimid dhanka iyo bariga qaaradda yurub ay ku sugan yihiin ee deegaanada ay gacanta ku hayaan mucaaradka ee gobolka idlib kuwaas oo kooxaha mucaaradka baraya ee soo saaridda adeegsiga diyaaradahan duuliyola-aanta ah iyo sidoo kale horumarintooda waa gartay cabdifataax maxay ka dhigan tahay adeegsiga mucaaradka ee diyaaradahan aan duuliyaha lahayn maxayse ka bedeshay mucaadalada dagaalka waxay ka dhigan tahay suhayb in tarsaanadii dagaalka ee mucaaradka ay wax badan iska bedeleen oo majaalkii jawiga haddii markii hore ee lagu yaqiinay keliya ee nidaamka iyo xulafadiisa hadda waa mushtarig oo mucaaradkana waa u adeegsanayaa nidaamka iyo xulafadiisuna way adeegsanayaan sidoo kale waxay ka dhigan tahay in mucaaradka uusan ahayn sidii hore oo haddii marka hore ay ku dagaalamayeen keliya hubka taqliidiga ah ee qoryaha fudud ee hadda waxay ku dagaalamayaan hubka casriga ah ee daronisyada dhanka kale diyaaradahan daroniska ah keliya ma ahan suhaybow ee hub casri ah oo dhanka milatariga loo adeegsan karo oo ciidanka wax badan ka caawinaya sidoo kale waa fariin ee mucaaradka ay u dirayaan cadowgooda taas oo ka dhigan waxaan haysanaa qalab milatari oo aad u horumarsan ee hanagu soo degdegina oo tallaabadiina la socda sidoo kale arrintan waxay ka dhigan tahay in mucaaradka dalka suuriya ay ku dadaalayaan horumarinta awooddooda dagaalka oo maalin waliba aysan taagnaanaynin hal meel iyadoo la ogyahay in daroonisyadu yihiin cunsur muhiim u ah dagaalada casrigan iyadoo dowladihii waaweynaa ee dunidaba ay hadda u jihaysanayaan adeegsiga iyo isticmaalka diyaaradahaasi waxaana xusid mudan suhaybow in dhowaan la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha la doortay ee donald trump ninka milyaardeerka ah ee lagu magacaabo elon mask uu sheegay in maanta aysan dunida u baahnayn in la samaysto diyaaradaha dagaalka miigaga qaaliga ah oo ay ku fadhiyaan boqolaal milyan oo dollar loogana maarmay ayuu yidhi daroonisyada oo shaqadii miigaga ay qaban jireen iyagu hadda qabanaya wuxuuna ninkani oo ah ninka ugu lacagta badan dunida wax lala yaabo uu ku tilmaamay in weli maraykanka uu balaayiin dollar ku bixinayo horumarinta miigaga loo yaqaano f soddon iyo shan oo ah kuwa ugu dambeeyey ee jiilka shanaad ah maadaama ninkan milyaardeerka ah loo magacaabay amaba loo xil saaray sidii uu u yareyn lahaa kharashaadka iyo miisaaniyadda faraha badan ee dowladda maraykanka ay isticmaalayso waxaa suuragal ah in wixii hadda ka dambeeya maraykanka xitaa uu dhimi doono ama uu aad hoos ugu dhigi doono adeegsigiisa miigaga qarashka badan ee ku baxaya ee f soddon iyo shan f lix iyo toban iyo wixii la mid ah وهجاج أدبو مهتسين هيك عسي وحوها ولال كان عبد الفتاح أبو محسن
في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa donald trump oo hanjabaad lagu tilmaamay mid kama dambays ah u diray kooxaha muqaawamada filistiin sida uu daabacay wargeyska wall street journal trump ayaa kooxaha wax iskacaabinta u sheegay in haddii aysan soo dayn maxaabiista sahaynada ee ay gacanta ku hayaan ka hor inta uusan xilka la wareegin labaatanka bisha janaay ee sannadka soo aadan laba kun shan iyo labaatan uu bariga dhexe ka dhalin doono cadaab hor leh waa sida uu hadalka u dhigee dhanka kale ninkan ayaa hadalkiisa ku daray in si aanan horay maraykanka looga baran loo ciqaabi doono kuwa mas-uulka ka ah waxa ay la kulmayaan maxaabiista yuhuudda ee ku xiran gudaha marinka kuwaasoo hadda intooda badan dhegta dhiigga loo daray gabagabadii donald trump ayaa la sheegay in hanjabaadan ay ku riixday kadib markii shalay la xaqiijiyey in kooxaha muqaawamada ay gudaha khaza ku dileen askari maraykan israa'iili ah hadalka ninkan ayaana meesha ka saaraya nabaddii uu sheegayey inuu u soo dabaalinayo bariga dhexe haddii uu yimaado xafiiska aqalka cad waxaana taas cagsigeed saramaraya suuragalnimada laga qabay in weeraro uu ku qaado gudaha marinka ay dagaaladu ka socdaan ee khaza sababo dhowr ah oo isbiirsaday awadeed macquul ma ahan in dagaalka suuriya uu dhowaan joogsado waa ciwaanka warbixin ay si wadajir ah u daabaceen saxiifadaha the guardian iyo the times waxay ugu horrayntii xogta joornaaladan tibaaxaysaa in dagaalka suuriya hadda ka socda uu ku bilowday qaab kadis ah oo aanan horay looga qabin wax filasho ah mucaaradkuna ay heleen fursad weyn oo u saamaxday inay dhaqaaqeen oo ay sameeyeen wixii isfidin ah ee la arkay weliba muddo kooban gudaheeda the times ayaa dhankeeda sheegtay in kooxaha mucaaradka ay ka faa'iidaysteen dulduleelo dhowr ah oo ka bannaanaa dhanka nidaamka bashaar al asad sida inuu sii nuxuusayay xiriirkii uu la lahaa ruushka iyo iiraan oo hadda ku holan umuurahooda gudaha hubya askar wixii ay hayeen intooda badanna u weeciyey dhinacyo kale waana middan ayay warbixintu leedahay tan ku dhiirrisay mucaaradka inay sameeyaan taqadum iyo isfidin xawli ah asbaabahan iyo kuwo kale oo dhowr ah ayay joornaaladan u daliishanayaan inaysan suuragal ahayn in muddo kooban gudaheeda uu soo afmeermo dagaalka hadda ka holcaya gudaha suuriya taa beddelkeedna ay sii socon doonto isfidinta xooggan ee ay wadaan kooxaha mucaaradka suuriya ee ka soo horjeeda nidaamka dhiiggacabka ee bashaar al asad madaxweynaha maraykanka ee xilka ka sii degaya joe baiden oo saacadihii lasoo dhaafay gaaray dalka angola ee dhaca koonfurta qaaradda afrika waa qodobka xigay aan xubinta maanta ku soo qaadan doonno sida ay baahiyeen saxiifado kala duwan oo ay ugu horraysay new york times safarkan ujeedkiisa ayaa lagu sheegay inuu yahay sidii bayden uu uga dhabayn lahaa ballanqaadkiisii ahaa inuu booqan doono qaaradda afrika inta uusan xilka ka degin waxauna inta uu ku guda jira safarkan uu diiradda saari doonaa mashruucyo waaweyn oo ugu horreeya mid tareen oo uu maraykanku taageeraya lana doonayay in laga hirgeliyo qaaraddan afrika warbixinta joornaalka ayaa dhanka kale muujinaysa in hoosudhac ballaaran uu ku yimid xiriirka maraykanka iyo afrika taasoo la dhihi kara waxaa caddayn u ah sida ruushka iyo shiinaha ay beddelkiisa ugu laga fidsanayaan inta badan qaaradda gaar ahaan galbeedkeeda waana markii ugu horraysay ee madaxweyne maraykan ah uu yimaada afrika tan iyo sannaddii laba kun shan iyo toban ayuu leeyahay wargeyska new york times dhanka kale safarkan uu bayden ku gaaray dalka angola ayaa lagu tilmaamay loolan adag oo uu maraykanku la gelayo shiinaha marka laga hadlayo macdanla bixista iyo daabulashada kheyraadka dhex eegaaga dhulka afrika markan iyo qodobka xiga xubinta jariirado waaweyn ayaa maanta warbixinno ka daabacaya hadal ka soo yaray yoshiya olan oo ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga yuhuudda kaasoo sheegay in waxa maamulkiisa isugu yara israa'iil uu ka wada khaza ay yihiin dembiyo dagaal iyo isirsifayn kadib hadalkan uu ka dhawaajiyey mas-uulkan hore joornaalka new york times oo warbixin nashriya ayaa sheegay in tani ay tahay qiraal culus oo aanan la dhayalsan karin oo uu ka dhawaajiyey nin xil sare mar ka soo qabtay maamulka yuhuudda dhanka kale wargeeska haratas isaguna waxa uu warbixin ka daabacay hadalka ka soo yaray yo alon isagoona sheegay in marka loo kuurgalo waxa ay samaynayaan bezalel smotrige oo ah wasiirka maaliyadda yuhuudda itmar benukafir iyo wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda benyamin netanyahu ay sax noqonaysa hadalka uu ka dhawaajiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga yuhuudda ee ah in maamulkiisu uu gudaha khaza ka wada dembiyo dagaal iyo isirsifayn joornaalo kale oo ay ka mid yihiin washington post iyo the jerusalem post ayaa iyaguna waxa ay wax ka daabaceen isla qodobkan intooda badanna marka la isku soo wada xooriyo warbixinada ay daabaceen majalladahan waxa ay ka markhaati kacayaan oo ay caddaynayaan hadalkan uu ka dhawaajiyey moshi yaolan ukrain way ku adag tahay inay qorato askar cusub xilli ay siyaadaysa tirada askarta goosanaysa waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeeska financial times warbixinta ayaa ugu horrayntii sheegaysay in kiyef ay ku adkaatay inay hesho askar hor leh xilli dhanka kale ay ka wajahaysa xaalad ay goosanayaan askar fara badan waxaana furimaha dagaalka isaga cararay sanadkan gebagabada ku dhow ilaa lixdan kun oo askari taasoo ku dhowaad labajibaar ah tirada askarta yukrainiyiinta ah ee ka firxaday furimaha dagaalka sannadihii lasoo dhaafay ee laba kun labaiyo labaatan iyo laba kun saddex iyo labaatan marka laga hadlayo heerka goosashada askarta xogta majalladda ayaa sheegaysa in ukrain ay mararka qaar weynaysa ciidan isku xiran oo boqolaal ah sidaba dhacday bishii oktoobar ee lasoo dhaafay kadib markii guutada boqol saddex iyo labaatanaad ay ka goosteen ciidamo fara badan oo hayay darajooyin kala duwan kiyef ayaa hadda cabsi xoogan waxa ay ka muujinaysaa dhanka ciidanka maadaama ruushka ay ishayaan uu qorsheenaya in saaxada dagaalka uu la yimaaday isagoo garabsanaya kuuriyada waqooyi ilaa konton iyo sagaal kun oo askari si keliya dib uu ugu soo ceshto gobolka bishii augost lagala wareegay ee kuruske guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkan suweyb cabdulaahi si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag maxaan ka naqaannaa taariikhda magaalada jiddah oo ka mid ah magaalooyinka ugu faaca weyn ee ku yaala dhulka xaramaynka warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir magaalada taariikhiga ee jidda oo ku taal gudaha dalka sacuudiga waxay dad badan u tixgeliyaan tuxfe furan oo dhab ah islamarkaana ku keydsan yihiin astaamo iyo raadad muddo fog oo muujinaya ilbaxnimada magaaladani markii qofka zaa'irka ah uu magaalada gudaha u galo wuxuu dareemayaa in uu mar qura cagta saaray wakhtiyo kala duwan oo ka mid a cusuurtii hore ee magaalada soo dhisneyd isagoo dhex mushaaxaya waddooyinka cidhiidhiga ah masaajidda guryaha iyo suuqyada taariikhi ah ee loo celiya dhismahooda muddo hadda laga joogo qarniyo badan inkastoo qaar ka mid a taariikyahanadu ay sheegaan in tagtada magaalada jidda ay ka bilaabmatay xili kasii horeeyey islaamka haddana dhammaan dadka taariikhda ka faalooda waxay isku raacsan yihiin in jidda ay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan islaamka gaar ahaan xilligii khaliifadii saddexaad ee muslimiinta cuthmaan ibnu cafaan allaha ka raali noqde dhismaha magaalada jidda ee qadiimiga ah waxaa lagu xoojiyey waddooyin ciriiri ah oo isku xoreeya waqooyiga iyo koonfurta bari iyo sidoo kale galbeed si ay uga faa'iidaystaan dabeesha badda sidoo kale dhismayaasha ayaa loo sameeyey qaab midba midka kale uu ku helayo hooska taas oo ka caawisa in la yareeyo saameynta kuleelka iyo heerarka qoyaanka daran ee magaalada jidda dhanka kale inkastoo ay tahay dekadda ugu weyn ee jasiiradda carabta ay ku taal badda cas haddana waxay jidda ka kooban tahay goobo taariikhi ah oo kala duwan waxaana ku yaala suuqi dhaqameedyo iyo xaafado qadiimi ah taasoo ka dhigaysa in ay noqoto meel muhiim ah iyo dhaxal taariikheed oo ay leeyihiin dadka magaaladaasi sida ay sheegto wasaaradda dalxiiska ee sacuudiga waxaa cilmi baarisyo lagu sameeyey taariikhda jidda ay muujinayaan in mandiqadan la deganaa laga soo bilaabo casriga ku caanbaxay magaca cusuurtii xajariyada waxaana la sheegay in astaamo iyo qoraalladii ka haray wakhtigii reer thamuud laga helay meel ku taal bariga magaalada jidda waxaana sidoo kale la tilmaamay in magaaladan ay dhisan tahay ugu yaraan saddex kun oo sano koox ugaarsato ayaana masaadir taariikheed waxaa laga soo xigtaa inay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee degaameysta jidda markii ay ka soo idlaadeen kalluumaysiga ay ka sameynayeen badda cas dhanka marka laga hadlayo ka magaalo ahaan waxay taariikhahanadu sheegaan in jidda ay dhiseen qabiilkii bani qudaaca ee carabta kuwaasoo usoo guuray kadib burburkii ku yimid biyo-xireenkii ma'rib boqol shan iyo toban sano ka hor taariikhda miilaadiga magaca jidda waxaa sababkiisa uu yaaquut ibnu cabdullah alxamawi kitaabkiisa mucjamulbuldaan ku sheegay in judda al khudaaci oo ka mid ah dadkii ugu caansanaa carabta ka hor islaamka uu ku dhashay magaaladan islamarkaana markii uu dhashay ay magaaladu qaadatay magaciisa waxay dhanka kale taarikhyahanadu isku khilaafaan shaqalka xarafka jiimka yacni in magaaladaasi la dhihi karo jidda ama judda ama xitaa jadda walow inta badan ay riwaayaduhu isku raacsan yihiin in loogu dhawaaqo magacaasi judda waxaa ereyga jadda dadka aragti ahaan qaba ay macno ahaan sheegaan inuu ka yimid ay iyada dhashay aabe ama hooyo taas oo farta lagula fiiqo hooyadan xawa oo la sheego in lagu aasay magaaladii ay jannada kaga soo degtay markii uu aadam ku soo degay hindiya ayna ku kulmeen buurta carafa dhanka markaan eegno jiddana waa magaca inta badan shaacsan ee xitaa dadka ku dhaqan magaaladaasi ay adeegsadaan soo ifbixo islaamka jasiiradda carabta waxaa si aada horumaro ballaaran u martigelisay magaalada jidda maadaama ay ahayd albaabka ugu muhiimsan xarameynka markii loo eego xagga badda waxaa sii bolaale booskii ay ku lahayd caalamka markii cuthmaan ibnu cafaan allaha ka raali noqday oo u doortay sanadkii lix boqol afartan toddobadii in ay noqoto deked muhiim u ah magaalada maka jidda waxaa ilaa maanta ay ku taagan tahay dhabbihii loo jeexa xilligaasi waxaana weli waddada ugu muhiimsan u tahay xujiyada soo mara badda kuwa hawada isticmaala iyo xitaa xujiyada ku safarta dhulka oo in badan oo ka mid ah ka soo galaan jidda dhulmareenka reer maqdis ee albishaari wuxuu kitaabkiisa axsanu taqsiim fii macrifati al aqaaliim ku sheegay in jidda ay ahayd magaalo aamin ah oo ku tilmaaneed xasiloonida iyo deganaanta guryaheedana u dhisan yihiin qaabka farrisiyada ayna buux dhaafiyeen maalqabeennada iyo ganacsato ka kala timid meelo kala duwan islamarkaana lahayd luuqyo iyo waddooyin toosan oo muhiim ah magaaladan ayaa xogsatay kaalinta ay kaga jirtay magaalooyinka muslimiinta iyo ka qayb ahaanshaheeda magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee caalamka islaamka gaar ahaan intii lagu guda jiray casriyadii umawiyiinta cabaasiyiinta xilligii ayuubiyiinta iyo casrigii mamaaligta ilaa cusuurtii dowladdii cuhmaaniyiinta ee caalamka oo idil gacanta ku haysay waxay muddadaasi maamuladii muslimiinta ee ka jira caalamka ay mudnaan gaara siinayeen jidda iyadoona martigelisay horumaro badan taasoo ka dhigtay mid ka mid a magaalooyinka ugu muhiimsan jasiiradda carabta marka laga hadlayo dhinacyada dhaqaale siyaasad ahaan iyo arrimaha bulsho sanadkii kun sideed boqol lixdan iyo sagaalkii markii dalka masar laga dhisay kanaalka assuweys waxaa arrinkaasu bilow u ahaa marxalad cusub oo jidda iyo deegaanada ku xidhan uga dhigneed kobac iyo horumar gaar ahaan markii ay soo ifbaxeen maraakiibta bukhaarada loo yaqaan ee ay ku xidhan yihiin matoorada kuwaas oo ka dhignaa isbeddel weyn oo ku yimid dhanka gaadiidka badda ee qaada badeecadaha iyo adeegyada ganacsiga magaalada taariikhiga ah ee jidda waxaa loo qaybiya toddoba xaafadood kuwaasoo kale ah xaafadaha almadluum alshaam alyaman albaxr albaled oo ah xaafadda ugu da'da weyn magaalada jidda xaafadda alruweys iyo sidoo kale xaafadda alkaratiina qaar ka mid a khaanaadka caanka ah ama hoteelada taariikhiga ah ee loo adeegsan jiray magaca khaan islamarkaana weli ku dambeeya magaaladani waxa ay keliya yihiin khaan alhindiyiin midka alqasab ah addallaaliin iyo sidoo kale hotelka ama khaanka alcadaariin derbiga jidda oo la dhisay xilligii boqortooyadii mamaaliigta uuna hogaaminayey suldaan qansuuh al khuuri ayaa sidoo kale ka mid ah astaamaha taariikheed ee ugu caansan magaalada jidda gidaarkaasi waxa uu ka koobnaa dhowr daarood iyo albaabadooda waxaa la burburiyey in badan oo ka mid ah dhismayaashaasi inkastoo ay jiraan qayb la dayac tiray oo soo jiidanaya dadka suyaaxiinta ah ee booqda halkaasi dhisme hadda taagan oo lagu magacaabo beytun nasiif ayaa ka mid ah goobaha taariikheed ee ku yaal magaalada jidda kuwooda ugu muhiimsan kaasoo la dhisay kun sideed boqol toddobaatan iyo labadii kana mid ah muuqaalada ugu quruxda badan ee qaab dhismeedka magaaladaasi dhanka suuqyadana waxaa midka ugu weyn ee magaalada la sheegay inuu yahay kan ugu caansan islamarkaana lagu iibiyo badeecado kala duwan sida dharka nooco ka mid ah waxaana meheradahooda ay ku soocan yihiin dhismayaasha ka samaysan alwaaxyada dhanka masaajidda magaalada jidda waxaa masjidka ashaafici ee ku yaal xaafadda almadluum uu noqonaya midka ugu taariikhda dheer kaasoo sidoo kale leh qaab dhismeed fariid ah oo aada u qurux badan waxaana la rumaysan yahay in manaaraddiisa la taagay qarnigii saddex tobanaad ee miilaadiga
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى